dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada shisheeye ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona la kulma faquuq iyo dhibaatooyin kale oo kaga yimaada xagga dowladda ay markaasi waddankadu joogaan waddamada ugu badan ay dhibaatadu ku wajahaan dadka soomaalida waxaa ka mid ah south africa sacuudi carabiya iyo kuwo kale waxayna arrintani muujinaysaa in dowladda federaalka aysan waxba u qaban muwaadiniinta ku dhaqan waddamada shisheeye dad soomaaliyeed ayaa waxay warar ku sheegayaan in dhowaan lagu fulin doono dil toogasho oo ay ku xukuntay maamulka al sacuudi ee fadhigiisu yahay magaalada riyaada dadka soomaaliyeed ee dalkaasi viisa la-aanta jooga ayaana lagu waramayaa inay yihiin kuwa lagu fulin doono dilka xildhibaanad gobson maxamed oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegtay in maamulka al sacuud uu xukun dil toogashaa ku riday ugu yaraan laba boqol oo soomaali ah kuwaasoo ay sheegtay in dhowaan la deli doono sida ay warbaynada sacuudigu warinayaan saad xildhibaan aad ogtihiin xaaladaha jaaliiraha ee naga haysta south africa ee dhibaatooyinka laba dalbay hadda maanta dhib naga haysta haddii aad taqaanaan dalalkaad aadaan dalka sacuudiga carabiga iyo south africa waa meelaha ugu dhibaatada badan leh dadka lagu dhibaateeyo hadda sacuudiga waxaa lasoo saaray laba boqol oo qof in la dili doono dil toogashaa laga xukumay oo soomaaliya oo bahdooda warbaahinta ay kusoo daayeen twitterka dadka south africa ku nool soomaalida south africa ku noolna dhibaato badan ay ku jiraan ee soomaalida xaggaasi joogtahay ay hablahoodana intaa la kubsado ayaa la gubaa raggana inta meheradooda iyo businesskooda lagu tago laga gubaa xildhibaanada oo sii hadlaysa ayaa waxay sheegtay in meelaha ugu badan ay dadka soomaalida ay ku wajahaan dhibaatooyinka kala duwan ay yihiin waddamada koonfur afrika iyo sacuudi carabiya waddanka koonfur afrika ayaana waxaa mar walba laga soo tabinayaa dhac iyo dil loo geysanaya dadka soomaalida halka sacuudigan ay ka dhacaan dhibaatooyin kuwaasi la mid ah si kastaba dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada ameerika khaliijka iyo reer galbeedka ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan waxaana dad badan oo soomaali qurba jooga sheegeen in waddamadaasi ay ku wajahayaan dhibaatooyin aad u daran dowladda federaalkan aysan wax ka qaban muwaadiniinta halkaasi ku dhibaataysan